magaalada muqdisho waxaa maanta oo sabtiga ka furmay shirka golaha wadatashiga qaran ee soomaaliya oo laba maalmood socon doona kaasi oo ay ka qaybgelayaan madaxda sare ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada federaaliga ah iyo guddoomiyaha gobolka banaadir wariyaha v o e da cabdiqaadir maxamed cabdulla ayaa warbixintan nooga soo diray muqdisho
shirka golaha watashi qaran uu shir guddoominaya madaxweyne xasan sheekh makhamuud ayaa maanta ka furmay magaalada muqdisho shirka ayaa socon doona muddo laba cisho ah wuxuuna ka furmay filla soomaaliya madaxweyne xasan sheekh makhamuud ayaa markii ugu horreysay shir guddoominaya shirka golaha watashi qaran waxaana ka soo qayb gala madaxda dowlad goboleedyada ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo guddoomiyaha gobolka banaadir war saxaafadeed laga soo saara filla soomaaliya ayaana looga hadlay waxyaabaha looga hadlay shirka maanta iyadoo lagu xusay shirka in si gaara diiradda loogu saaray arrimo ay ka mid yihiin dhammaystirka dastuurka hoojinta nidaamka federaalka adkeynta amniga dalka dhisidda garsoor sal adag leh iyo haluhelidda abaaraha iyo diyaarinta hannaanka doorashooyinka dalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo shir guddoominaya shirka maanta furmay ayaa ila ku dhow u sheegeen v o a in si gaara diiradda loogu saari doono xaqiijinta amniga dalka nidaamka federaaleynta garsoorka iyo sidoo kale wada shaqayn dhex marta dowladda federaalk ee dowlad goboleedyada shirka sidoo kale waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo hadda hogaaminaya xukuumadda khilgaarsiinta iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamed maxamuud cumar finish shirka waxaa ka soo qayb gala oo dhammaan joogay madaxda dowlad goboleedyada marka loo eego shirka maanta ka furmay magaalada muqdisho kuwaasoo kale ah madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdilaahi dani madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaawe xuseen madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen sidoo kale duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa shirka qaybgalay shirka oo si gaara diiradda loogu saarayo amniga qaranka ayaa ah shirkii ugu horreeya shir guddoominayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud tani markii loo doortay madaxweynaha shan iyo tobankii bishii mey ee lasoo dhaafay cabdulqaadir okey v o a muqdisho